degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe waxaa xanuun u jiifa dad kor u dhaafaya ilaa iyo soddon iyo shan qof taasoo maamulka degmadu uu v o a u sheegay in dadkani ay ku xanuunsadeen kadib markii ay cabbeen caano xooleed oo loo soo maalay taasoo la sheegaya inay ka soo gaadhay waxyeelo daawooyinka xoolaha la mariyo haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ku waraystay xaaji saalax kuleel oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada mahadaay iyo guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi xiirey warsame faarax waxaana hadalka ku hormaraya xaaji saalax kuleel walahi marka hadda lasoo kookoobo oo lasku soo celceliyo ilaa soddon iyo shan ilaa afartan ay gaarayaan waan gartay marka adigu maxaad ku xaqiijiseen waxyeeladu inay cunto ka soo gaadheen ama wax la mid ah haddanba maaragtay goobtii oo waxyaalaha ay ka gaadheen oo maaragtay oo oo tacsiida ayaanba taagana aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka federaalka ee dawladda waan gartay ayaan joognaa faleebooyinka iyagoo ku taagan inaan dul joogsan aan dul joognaa kalka anaga maamul siyaasi iyo intay bulshaan aan hagnaa mahana taxir aan bakteriga waa meeraa karno haddaad si toosa u sheegtid marka waxaan ay u badan yihiin ay cabbeen maxay yihiin walaa waxay u badan yihiin caddeen waxa waaye raashinkii caana geelaha aho maaragtay tacsiidaas lagu qabayo xale la cuna ayay ka dhasheen intiiba farta gaartay in kaleta kusoo zaaidayso hadda la boodbooda ayaa jira dhakhaatiir weli ma u tagtay dhakhaatiirta kuwii gudaha oo degmada ku sugnaa kuwii brivate-ka ah iyo kii dawladda intii kalaankooda ay isticmaalahooyaan waana ku dadaalahooyaan ilaa hadda wax nafbaxay male laakin culeyska aadaas u weyn yahay marka dadkan sidee bay wax u dareemayaan midka ugu ceeltay maaragtay hadda faleebada ay kasii dhammaanaysay kaas unbaa xoogaa nala hadli maan inta kaleeta daafaarugana ay ku jiraanba maaragtay xanuunkan waxaan ku sheegaynana waa la-nahay sidaas aawadeed khayr dhaan caalamiyaan ku jirnaaba marka dadkani ma hadlayaan marka laga saar hal qof aad sheegin inta kale ma hadlayaan inta kale bal xaalkooda iga sheekee walaa inta kale hadalkooda waa uma hadal aan naf lahayn waa kula hadlaan laakiin hadal saas isii mac ma aha ma aragtay waa hadal iska laba ninba ban iyo shuruc iyo balaa ku dhex jira waaye kalka waxa waaye waa cudur ilaahay kiisa ah meeshii ay waxyeeladu ka soo gaadhay iyada maxaa ku samayseen maxaa ilaa hadda ka qabateen walaahi mehi oo maaragtay waxyaanada ka soo gaadhay maaragtay caas maamul ahaan anaga waxaan ka qaban karna mala laakiin waxa waaye dadaal oo maaragtay oo weliba oo oynagu gacansiinaya maaragtay dadaalkii degmada oo asagana markaas wax saas fara ku haysan iyo isbitaal oo private oo asagana la yidhaaho maaragtay holal isbitaal oo maaragtay wixii garaankooda oo hayaan oy maaragtay wax umuuleeyaan oo ku gacansiinahooyo faleebooyinkaas ku jirahooyo jira maxaa kaloo qaba maxaa jira in bacterijiyaal kaleeto zone eriyo lagu buufiyo oon leenahay ma haysada laakiin cudurkan waa cudur nagu cusub waxay ku roonaa lahayd degmadoo dhan ba dayaarad buufisa loo heli lahay awoodda maaragta dawladda federaalka iyo wasiirka caafimaadka walaa anigana taas ma lugaado waan gartay guddoomiye ku-xigeenka federaalka aad sheegtay ma kugu dhow yahay waa igu hor waa igu dhow yahay taagaya waa kan igu dhib ha asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi bal magacaaga iyo iyo taytalkaaga dad ii sheegtid magacayga waa ciiley warsame faarax guddoomiye ku-xigeenka federaalka iyo dib heshiisiinta ee degmada mahadaaya bal waxaad iga warantaa maxay tahay dhacdadani maxaa ilaa hadda kaaga baxa aad fahanteen adeer waxa weeye waad dareemi kartaa dadka xoololeyda caanaho caanaha ay dadkan ku samoobeen waa caano geel waad dareemi kartaa dadka xoololeyda waxay isticmaalaan bahashan shilinta daawo ay xoolaha korka ka mariyaan oo ay shilintaas kaga hortagayaan daawadaasi intay xoolihii mariyeen labadan habeenna magaalada waxaa ka jira xagaay baa ka da-ay xoolihii jirkoodii disiskaas la mariyey haddii xagaaygii uu ku da-yay candhadiina ay disiskaas ku taallo oo jirkeediina daawadaas roob intuu xoolihii ku da-ay u wada qooyay candhadii ayagoon la mayrin sidaan u garanayna ayaa caanihi laga soo lisay lagama taxadirin sidaasuu sumuuga ku yimid ma garat marka ilaa hadda maxaa cid ma la hadasheen ma u sheegteen arrintan qeradhaan cidna ma gaadhsiiseen annaga maamulka gobolka guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane cali cabdullaahi xuseen arrintan waa arrin nagu cusbay ahayd yaan gaarsiinay dadkan xalay meel soomaalida caadaba ay leedahay duug lagu qoray ayaa caanahaas loo soo iibiyey dadkii duugtaas tagay oo macnaha raashiin ka cunay caanahaasna si cabitaan ugu intii ka cabtay ayaa sumubooday ma garat marka dadku ma markii ay goobta wax ku cuneen bay isla markaabay dhaceen mise markii ay guryahooda tageen maya markay guryahoodii tageen adiga saddex saac afar saac kadib markay wax cuneen oo jirkoodii gashay ay nin walba gurigiisay ku qabtay annagana sida annagana subaxaan aan ka warharinay waxaan samayno communitygii iyo kamaamul ahaan wixii aan ka qaban karno annagaa falebooyin u iibino isbitaal brivada waana kaalmeeyey kamaamul ahaan waxaanu iibi karno waa u iibino dadkii falebooyin jidkalooda lagu dhaqo suntaas lagaga bixiyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe waa gaarsiinay markeen annaga awoodeenu waxay ku agtaan la tacaalaynaa waxaan waxaanu fi waxaana dareemaysaa dadku way jaraynayaan way boodboodayaan marka jidkoodiiyaan ka dhagaynaa faleebadaas wixii aan samayn karnaan kula tacaalaynaa qayladhaanna waa muujinay waa tahay dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa xiiray warsame faarax guddoomiye ku-xigeenka degmada mahaday waxaana hadalka uga sii horreeyey xaaji saalax kuleyl waxayna khadka taleefonka ugu warramayeen ismaaciil xuseen farjar